afartaasna waxay tahay aayad aayad qur-aana nasakday sida labada aayadood ee ciddada sanadka iyo afarta bilood sida aayaadkii qofka zaaniga halla xabisa ahaa iyo aayaadkii xaddul jaldiga keenay sida aayaadkii qofkii toban waa inuu usabraa la yidhi kadibna laba lagu nasakhay noocaana qur-aanka waa ku badan yahay qur-aanka qur-aanka nasakhay waana ijmaac iyo itifaaq arrinkaas nooca labaadi waa inuu qur-aanku nasakhaay sunno nabi calayhi salaatu wassalaam oo xukun ku sugan sunnada inta qur-aanku yimaado qur-aanku uu nasakho waana qowlka jamhuurta waxaana tusaaleheed u yihahdeen sunnada waxaa ku sugan oon qur-aanka ku walin in baytilmaqdis lix iyo toban ama toddoba iyo toban bilood nabigu uu salaada calayhi salaatu wasalaam la qaabili jiray kadib baa ilahay qur-aanku nasakho wuxuu yihi falanuwaliannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam inkastoo imaamu shaafici raxmatullahi calayhi laga hayo inuu yihi qur-aanku nasakhi maayo sunnada waayo sunnadu libayaani lqur'aan bay u timid haddiise la hayo xukunkii sunnada mid ka duwan qur-aanka uu keeno waxaa la soconaysa qur-aanka sunno nabi oo cadaynaysa inay sunnadaa nasakday oo nabi jeedsigiisii baa nasakday buu yiri markaaska khilaaf lafdi buu noqonayaa waayo waxaan leenahay sunnada nabigu ficilku imtihaal linaasik lqur'aan buu u sameeyey maahane uma samaynin marka uhoreysa ficilkiisa laguma nasakin nooca saddexaadi waa sunna sunno nasakday iyana min xaysu ljumla waa arrin banaan itifaaqan sida nabig alay slam u yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruha kuntu nahaytukum can idikhaali luxuumi alabaxi fadakhiruu minha ma shitum kuntu nahaytukum can ilintibaadi fi lawciya riwaayadka qaarkood ila fi lasqiya weel kasta ku qoysta walaa tashrabuu muskiran iyo nusuusta tirada badan ee nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaan min xaysu ljumla u leenahay hadday aaxaad iyo mutawaatir kale noqdaan yaa la isku hayaa annawcu raabici waxaa weeye sunnadu inay nasakdo qur-aanka sunnadu inay qur-aanka nasakdo sunnadaas haddii mutawaatira tahay iyo hadday aaxaad tahay ayay uqaybsanaysaa hadday mutawaatira tahay waxaa khilaafay imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo rag lamida oo yihi sunnadu libayaani lqur'aan bay u timid liqowlihi tacaala waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim ee naasik noqon mayso culimada qaarna waxay yidhaahdeen maadaama qaci ay yihiin labadooduba naasik bay noqonaysaa wa saxiix ljawaazi way arrintaasi inaayan dhib lahayn laakiin sunnadaasi hadday aaxaad tahay aaxaadka naasik ma noqon karaa lilqur'aani ama mutawaatirka sunnada arrimahaas waxa uu ku ishaaray halkan wuxuu yihi wannasku bilaaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin cala asawaabi wannasku in lagu nasakho bilaaxaadi sunnada aaxaadka akhbaaril aaxaadka ku timid lilkitaabi qur-aanka ay nasakhdaay laysa biwaaqicin mid dhacay maaha cala asawaabi sida raajixa mid dhacay maaha wuxuu yihi arrintaasi wax dhacay maaha hadday yujaayis tahay waa ay dhici lahayd hataa culama raxmatullaahi calayhim ragga ku tegay usuuliyiintu badankood weeye halkaasi mareen wasaxiixu sawaabu waxaa weeye inay sunnada aaxaadkiihi nasakhayso qur-aanka inay nasakhayso naskigaasi ama ha noqdo naska mantuuqihi ama naski mafhuumihi ha noqdo ama dilaalada lafdiga qur-aanka ha nasakdo ama dilaalatuhu lmacnawiya ha nasakdo ilan inta anwaaca naskay kamid tahay sida insha allahu tacaala inoo iman doonto dilka waxaan leenahay qawluhu tacaala qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxarama calaa طaacimin yطcamhu ila an yakuna maytata aw dama masfuuxan aw laxma khinziirin فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به wuxuu ku xasri aayaddaasi in waxyaabaha xaaraamta ah ay intaa ay sheegtay tahay haddaba dameeraha alxumar jahliya ama insiya la yidhaahdo daxmar alwaxshiya dameer farowga aan ahayn ee kuwa guri joogta ee dadku ay dhaqdaana taxriimkeeda aayaddan wuxuu daahirkeeda kutusayaa mafhuumka xasrigeedao min asraxi almafaahiim kamida in ay xalaal tahay ولهذا ابن عباس وأكود الشريف لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسبا تحريم الحمر الأهلية وحرم السقي حصر آيات هذا هو حديث هذا أو مسخي نص القرآن حصر جيسي مفهوم الحصر صريحة وحكتسي مثال قسي في نظري والعلم عند الله ومثال صحيح وي أما الشيخ الفاضل محمد حسين الجيزاني معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مرك أجري يمكن أن يعترض عليه بأن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر مفهوم الحصر عموم كيسي ولا تخصيصي ولا اعتراض كرام واعتراض iyo kalaam fii gayri maxaliha wey saas darteed waa kalaam daciifa wey sababtoo ah waxaa ka hoos baxday isaga laftiisa mas'ale uu ku qariray kitaabkiisa annana horey aan usoo marnay mas'aladaasoo ah haddii caamka nafka ah iyo nafka khaaskiihi ay kala dambeeyaan kala dambayntaasna ay kala dambeeyaan oo naska khaaskii uu yimaado bacda alcamali bilcaami bimuqtadaa cumuumi ama saan soo nidimi zaman saalix u ah in lagu camal falay kadib hadduu yimaado mas'aladaa naskigay noqonaysaa waayo taksiis haddii laga dhigo macnaheedu tan loolama jeedin inay gasho way haddii loolama jeedintaa la yidhahdana waxaa ka dhalanaysan kasoo hadalnay taakhiirulbayaani can waqti alcamal ama can waqti alxaaja ka dhalanaysa waxaa kusoo maray baabu mukhasisaadka markaan kasoo hadlaynay dabayaaqadooda baabu taksiis abyaadii ugu dambeysay wain ataa maa khasa bacda alcamali nasaka walgayru mukhasisan jari hadduu bacda alcamal yimaado waa nasakaya aayat alancaam waa aaya makiya axaadiida xumr taxriim alxumr alahliya kusoo aroorteen tusaalaha u keenayna waa axaadiis madaniya oo khaybar saarka toddobaad haraantiisii awey hadda ugu yaraan haddaan nirahnaba maalmihii marka laga soo tegayay soo degtay taas kana aan nirahna bilowgii sanadka toddobaad kowdiisii buu soo degay ahaa haddaan nirahna xataa lix sanaa udhexaysa fatrada intaa dheeri naska way suurageli kartaa maahane taksiis kuma suurageli karta sheekh jizani isaga laftiisu mas'alada markuu ka hadlayay waxa uu yihi isagoo kasoo guurinaya culimada waa kii uu lahaa sheekh shankiti baa yidhi iclam ana ataksiisa in lam yarid fiihi lmukhasisu ila bacda alcamali bilcaam wاltaqyidu in lam yarid fiihi almuqayidu ila bacda alcamali bilmuطlaqi fakilaahumaa xiinaidin naskun walaa yajuuzu an yakunaa taksiisa wataqyiida لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت وقت العمل فلما تأخر تعين كونه نسخا هذا ويسوق قاطع أو قلبك السابعة أكدغي باللوغة مسألة شغالة التخصيص وهو كل شيء قلبك تضبادة الفروق فرق بين التخصيص والنسخ يوحي عدين إساء in madabkiisu uu yahay xaaladan oo kale inay tahay min baabi nasr intaa waxaan uga jeeday ictiraadkaasi inaas inaanu fii mawqicihi ahayn inaad fahantoasu ku gaban afarta aqsaamtii haddaad ogaato wuxuu u gudbay naskiga qowluhu tacaala markuu ka hadlay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithliha hadalka macnihiisa waxaa weeye inay ama isku mid noqdaan ama uu ka khayr badnaado arrintaasi culimada waxay yidhaahdeen laba qaybood buu u qaybsamaa daliilka marka la nasakho in bedil la keeno oo bedel uu yaallo iyo inaanu bedel oolin taqsiimkaasaa la isku qabsaday culimada qaar waxay yidhahdeen ilaa bedel waa laazim kolana waxay yidhahdeen laazim maaha haddaba haddaan laazim ka dhigno ilaa bedel inuu yaallo ama aan banayno oo bedel in la keeno weeyo la yidhaahdo bedelkii daahirka qur-aanku wuxuu sheegay taqsiim thulaati ah in xukumkaasi uu xukumkan mithlihu isagoo kaletiya laba inuu ka khayr badan yahay oo laba suuro ixtimaasho inuu kaga khayr badan yahay suhuulada iyo yusriga iyo inuu kaga khayr badan yahay maslaxada manfacada ku jirta fi dunyaa aw fi laakhira qismadaas salaatigu ka hadlay oo wuxuu yihi wayunsakhu lkifu bima lahu hiqan wayunsakhu lkifu xukunkii fududaa waxaa lagu bedelaa oo lagu nasakhi karaa bima lahu hiqan wax ka culus suuradaasoo dadka qaar ishkaal ay yargeliyeen iyo si fiican u tajliil ugu sameeye u cadeey xukum khafiif ahaa oo saqiil lagu bedelay oo qadiyadii soomka khiyaarka ahaa oo lagu iijaabiya dadki xukum khafiif ahaa oo mid afqar minhu lagu bedelay waa xukumkii xabsiga zaaniga oo jildi iyo rajmi lagu bedelay sidoo kale cagsigeedna way dhacdaa xukum saqiil ahaa in la khafiifiyo oo mid ka sahlan lagu bedelay ciddadii sanadka ahayd oo afar bilood laga dhigay musaabaradii jihaadka oo la rabay toban qof in aad u istaana ka cararin oo lagu yidhi laba keliya wey mislahuna waa ta qiblada oo kaleeto jihadaa ujeedso iyo jihadaa ujeedso suhuulada iyo yusriga waa isku mid waqad yajiu caariyan min albedel waqad yajiu inay yimaadaa dhacda mararka qaarkood caariyan min albedel isagoo ka dharla wax bedela in xukum sharcigoo dadka lagu lahaa la nasakho xukum kalena aan lagu soo bedelin waa dhici kartaa masalada masale aan hore usoo tilmaana soo ishaaray inay culimmadu isku qabsadeen isku qabsigaana waxaa weeye culimo badan ba waxay yidhahdeen daahirka aayaddu waidaa badelnaa aayatan makana aaya waxbaa lagu bedelaya maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw mithliha daahirka aayaadkaasi waxaa weeye inaanu nasakh biduuni bedel jirin wey qolaa qaar culimada kamida waxay yidhaahdeen oo usuuliyiinta u badan yihiin waa jirtaa daliilkeeduna alwuquuc wey daliil wuquuca waxay yidhaahdeen ilahi wuxuu waajiyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa sadaqaa la iswaajibiyey waayo amarku cala lwujuubi kutusaa aayadda waxaa lagu nasakhay faashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum haddaydan samayn waan ka soo aqbalay xukunkii waa la nasakhay marka haddaba aayaddaas culimada waxay ku doodayaan qolada kale waxay uga jawaabeen oo waxay yidhaahdeen arrintaa waa la nasakhay wujuubkii waa sax laakiin bedel baa la keenay oo sadaqadii sunanimay ku hartay intaan arkay iyadoo nadbiyatu sadaqa cinda almunaajaat aan la isku diidanayn yaa waxaa la isku hayaa mas'alada haddii xukunkii xukun la sameeyo oo kale lagu bedelo bedel wey laakiin markii sadaqadu ay sunno ahayd qabla haadihi alaaya aayaddanna ay waajibisay aayaddan wujuubkii marka la nasakhayna xukunkii qabla haadihi alaaya wa qabla hada alwujuub ah ee mas'aladii u noqotay ma bedel baan ku magacownaa mise kuma magacowno taa weeye mawdica khilaafku oo si fiican maxamed xuseen aljizaani ugu taqriiriyey arrinteeda lakin calaa kuli xaal fi nadari walcilmu cinda allah ama xukun bedida hala keeno ama hala cadeeya naskigaasi daliil ha noqdo ithbaati lbaraa'a xukunkii uu tadamanay in baraa'a laga yahay oo dadkii aan loo qabsanaynin hadhow labadaa midku dooniba ha tusee naskiga laftiisu wixa booskii gelaya oo bedelkiisii dadka xukunka ku tacalluqaya oo caddaynaya kadib khilaafku lafdi ha noqdo kadib masale kale u gudbay maalimku raximah allahu tacala wuxuu yihi wanasku min qabli wuquuci lficli jaa wuquucan fi saxiixi naqli wanasku in la nasakho min qabli wuquuci alficli inta aan lala iman weli ama la dhicitaanka falka ka hor jaa waa yimid wuquucan dhicitaan buu u yimid fi saxiixi naqli naqliga saxiixa ah ee lasoo guuriyey halka maalinku raxima allahu tacaala wuxuu ka hadlay mas'alo la yidhaahdo annasku qabla alficil shareicadu hadday wax amarto waxii oon weli lala iman oon la samayn in la nasakho ma jirtaa ma banaan tahay mase dhacday waxa uu rajaxay saxiixa naqligu inuu ku tusay arrintaasi inay dhacday maxaa kamid a nabiga konton salaadood baa lagu soo farad yeelay laylat alisraa walmicraaj intaanan isaga iyo dad kale midna samaynna waa la nasakhay oo waa laga bedelay ibraahim waxaa la amray wiilkiisa inuu gawraco inta aanu samaynna waa la nasakhay masaladaasina waxay ku saraysan tahay awaamirta shariicadu malilimtisaal keliya mise waa lilimtisaal walibtilaa labadaas labadaba oo marna imtisaal baa qofka laga rabaa marna waxaa laga rabaa mujarab ibtilaa bal inuu amarka qaato oo isticdaadkii iyo caziimadii iyo diyaargarowgii laga helo mas'aladaasoo horay aan usoo maray markii naadimka kitaabka bilowgiisii hore meelaha u lahaa lilimtisaali tallafa araqiibu famujibu tamakuna musiibu wabaynahu walibtilaa taradada shartu tamakunin calayhim faqada oo ahayd awaakhirtii mawxadkii ka horeeyey kitaabu alfaadi alqur'aan taas macnaheedu waxaa weeye haddiiba imtisaal keliya aan looga jeedin ee ibtilo looga jeeday casmigii qofku markuu la yimaado qabla an yafcala waa la cafii karaa masalada wey masalada uu ishaare oo yidhi waaqican ayay u dhacday kadib masalo kale u gudbay maalinku raximahu allahu tacaala mas'aladaas oo la xiriirta naskha naska iyo mafhuumkiisa ma kala hari karaan mise waa laazim inay wada socdaan iyo tu ka hor raacday oo ah asal iyo farac ma la kala reebi karaa mise waa iyaga iyaguna labadaba inay israacaan wuxuu yihi wajaaza bilfaxwa wanaskuhu bilaa aslin wacaksuhu jawaazhu jara wara'yu laktharina listilzaamu bilmukhaalafati laa yuraamu وهي عن الأصل لها تجرد في نفسه وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يلاذ رفعي بيت كورية يو كان ضم شطر يسأل حكمها لي مفهوم الموافقة ووحو يري علماء بدن قد قول بي قوان علماء قارت من القول كلي قوان لكن وحوريه أنيقا إلى راجح سن wuxuu yihi wajaaza waxaa banaan bilfaxwa mafhuum in lagu nasakhaa banaan wa naskhuhu in mafhuumu muwaafaqadiiyo faxwaha la dhihi jiray la nasakhaa banaan laftiisa bilaa aslin isagoon asalkiisii la nasakhin wa caksuhu arrintaa cagsigeedoo in asalka la nasakho mafhuumulmuwaafaqihiina uu joogo jawaazuhu inuu banaan yahayba in jaraa daahir ah oo caddaatay oo raajixa marka wuxuu ku sheegay saddex masalo masalada koowaadi faxwada waxaa la yidhaahdo oo mafhumul muwaafaqaha labadiisii qaybooda musaawigii iyo awlihii saan horey usoo maray daliilu naski way noqon karaan waxay yidhaahdeen wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah qofka waxaystee qofkii diinka kulahaa warwareejiya helina kale siin kara waktigii ajashuna ay dhammaatay cirdigiis in wax laga sheego in la ciqaaboo la xabsiyo inta way banaanta haddaan ka soo qaadno inay markii lagu camal falay xadiidkaas kadib ay soo degtay bacda alcamali bihi aayadii ahayd falaa taqul lahumaa uffin labada waalid ufba ku dhihin mafhuumul muwaafaqada ah uu keenayo min baabi awlaa inaan labada waalid in la xabsido oo xay geyso xabsi inaan la ogolayn ayna tahay bacda alcamal bilayi lwaajib lagu camal falay ama waqtu alcamal uu ka soo wareegay mafhuumul muwaafaqahaasi wuxuu keeni lahaa in la nasakhay waalidka soo beritaankiisa oo waalidka ilmihiisa hadduu warwareejiyay xaquu ku lahaa aan la xirin taasi waa masalada tusaalaha qeybta hore wajaaza waxaa banaan bilfaxwaa mas-uul mafhuum lmuwaafaqadii labadiisii qayboodba inay naasik linafsi noqdaan way banaan tahay mas'alada labaad waxay tahay wa naskhuhu bilaa aslin mafhuum muwaafaqaha ah xabsiga ama mafhuum muwaafaqihii falaa taqul lahumaa ufin darbiga loo qiyaas qaatay min baabi awlaa wa axra waxaa banaan wanaskhu mafhuum muwaafiqihi laftiisi in la nasakhaa banaan bilaa aslin isagoo asalkiisi aan la nasakin wuxuu leeyahay waxaa dhici karta oo sharcan banaan in mafhuum muwaafaqihi darbiga ahaa ama mafhuum muwaafaqihi xabsiga ahaa in la baneeyo la nasakho asalkiisi taxriimu ta'fiifkiina uu baaqiya waxaa kaloo banaan buu yihi wa caksuhu masalada cagsigeeda jawaazuhu inay banaan tahayba in jaraa daahirtay in asalkii la nasakhi karo isagoo mafhuumkiisiina uu baaqi xukumkiisi yahay oo falaa taqul lahumaa ufintii ta'fiifka la nasakho hase ahaatee uu baaqi yahay mafhuumul muwaafaqihi oo darbigii iyo xabsigii ay xaaraan sii noqdaan taana waa banaan tahay wahuwa dhaahiru sida ayuu rajaxay mucadimku raximah llahu tacaala wa ra'yu laktariina culimadu say u badan tahay ra'yigooduna alistilzaamu inay islaazimayaan weeye naska mantuuqiisa iyo mafhuumkiisa oo labadan xalawada ila waa la kala qaadi karaa oo marna mafhuumka intii la nasakho asalku baaqi ahaan karaa ama asalka intii la nasakho mafhuumkiisu baaqi ahaan karaa inuu qowl daciif yahay bay akthar alculamaa ku tageen wahuwa dhaahiru oo la yidhaahdo mafhuumku wuxuu taabicu yahay mantuuqiisa mantuuqii haddii la nasakho mafhuumku ma baaqi ahaan karo gaar ahaan mafhuumka hadduu mafhuum muwaafaqo mislahu isagoo kaleeta yahay ama min baabi awlaa ka yahay in ta'fiifka la nasakho xabsigiina uu baaqi noqdo ama xabsigii iyo darbigii la baneeyo ta'fuufkuna oo xaraam noqdo wax dhici kara ma aha saasay culammada fuqahada usuuliyiintuna u bateen buu yidhi kolba aqwaal kale aqwaal kalena way jirtaa oo tafaasiil iyo sii gelinaysa ole asalkaa la nasakhi karaa mafhuumka oo jooga laakiin mafhuum intii la nasakha asalkuma joogi karo iyo qowl kaloo cagsigiisa qayb ma kala qaadaysa mafhuumka musaawiga iyo mafhuumka awlaaga kala qaadaysa an aqwaal kaloo tiro badan baa jirta kadib wuxuu gudbay mafhuum lmukhaalafa wuxuu yihi wabilmukhaalafati laa yuraamu wahiya wahiya can ilasli lahaa tajarudun fi naskhi wancikaasuhu mustabcadu wabilmukhaalafati in mafhuum mukhaalafaa wax lagu naskho laa yuraamu looma qasto loolama jeedo markaan mafhuumka ka hadlayno bimacnaa wuxuu leeyahay mafhuum muwaafaqadii waa kaan ka soo hadalay laakiin mafhuum mukhaalafuhu loolama jeedo inuu naska nasakhi karo oo naasikh ma noqon karo weeye mafhuum muwaafaq mukhaalafuhu waa masaladii hore wajaaza bilfaxwa ayuu kasoo reebay ama masalada mafhuum mukhaalafa iyo daliilkiisu ma kala bixi karaan wahiya can ilasli lahaa tajarudun fi naskhi wancikaasuhu mustabcadu wahiya mafhuum mukhaalafihi can ilasli asalka lahaa tajarudun way ka darberi kartay oo waa khilaafi kartaa fi nafka marka nafka yeedho oo waxaa dhici kara in mafhuumkii mukhaalafada la nasakho laakiin uu asalkii xukunka nafka baaqi ahaado wancikaasuhu inay cagsigeed noqoto asalkii la nasakho mafhuumkana soo harase mustabacadun qowl aada u fogo daciifa way kan wuxuu ku leeyahy mafhuum lmukhaalafu markii mafhuumka intii la nasakho asalkii waa baaqi ahaan karaa bidaliili qowlihi calayhi asalaatu wassalaam inama almaau min almaai biyuhu biyay ka waajibaan manaa biyaha qabayska ee qofka ku waajibayaay waxay ka waajibaan biyaha inay ka yimaadaan shahwada hadalka mafhuumkiisu waxaa weeye haddaan biyo ka imanin inaan qabays ku waajibaynin walow haba jimaacayo istiqaal khatanin haba yimaade mafhuumkaa kadib haddii uu yimid idaltaqal khataanayn istiqaal khataanayn haddii labadii qof isu tagaani qabays baa waajibaya wain lam yunzil biyo yana iman riwaayadka qaarkood ku daray waxay nasakheen mafhuumkaas marka arrintaasi adiladaasaa loo hayaa buu yidhi oo caddaynaysa laakiin in mafhuumul mukhaalafaha daliilku ku saraysnaa la nasakho laakiin xukunkii mafhuumul mukhaalafuhu uu joogo arrin baciida weyli waa nacikaasuhu masalada inay cagsi yeelato oo asalku uu ka tajaruda canilmafhuum oo asalkii intii la nasakhay mafhuumul mukhaalafihi baaqi noqdaay mustabcadun arrin fog weeye kadib wuxuu yidhi masaladii saddexaad buu u gudbayoo masaladu baabulqiyaas hadday ahayd waxaan u tegi doonaa inuu qiyaasku arkaan fara leeyahayoo ay asaaska kow ka yihiin asal iyo farac haddii masalo qiyaasii ay ku salaysnayd masalo faracihii asal bay ku salaysnayd loo qiyaastay oo asalkii la nasakho faracii ma soo hari karaa oo qiyaaskii ma baaqi ahaanaya maadaama tiirkii asalkee uu ku taagnaa la nasakhay isna u raacaya wayajibu arafcu in la rafciyo la nasakhaa waajibaysa lixukmi lfarci faracii qiyaaska ku sugnaaday xukunkiisa in xukmu aslihi haddii asalkiisa xukunkiisa yuraa loo arko daa rafcin inuu mid mu naska u saaxiibo mansuuqa yahay waxa uu leeyahay haddii asalkii in la nasakhay aan xukunno furuucdii ama faracii looga qiyaastay ee sida ku salaysnaana wuu raacaya oo mansuuq wuu la noqonaya waayo asalkaa faracani asalkaasuu xukun la wadaagay xukunkiiba haddii la nasakhay wuxuu kusii baaqihadoo sii cuskada ma laha maadaama taabici u ahaana attaabicu taabicin weye maadaama uu maqiis ahaa maqiisu caleyhiisuu raacaya intaa marka kaga baxay mafhuumyadii iyo mas'alada soo raacdo maadaama mafhuumku taabic lilmantuuqi uu yahay ima cala almuwaafaqa o ima cala almukhaalafa una raaciyo mas'aladii faracii taabic asalka u ahaa maqiis iyo maqiiso caleyhigii yuu u gudbay haddana masaa'il kale oo ay culimmadu isku qabteen naskhu ma galaa mise ma galo wuxuu yihi wayunsaku linshaa walow muabada wاlqaydu fi lficli aw ilxukmi bada wafi lakhiri manaca bnu lxaajibi kamustamirin bacda sawmi waajibi wuxuu kaga hadlaya halkan laba mas'ala mas'alada koowaad kalaamka waa kii loo qaybiyey khabar iyo inshaa waa kaan ku niri nadmulwaraqaad markaan soo maraynay taqsiim saddexaadoo saaxibu nadmi iyo ninka la yidhaahdo juwayni kitaabkiisa xataa burhaan ay ku mareen baa jira oo in khabar iyo talab iyo inshaa loo qaybiya laakiin waxaan soo niri wasaxiixu kalaamku inuu khabar iyo inshaa yahay weye inshuhuna talabi iyo hayru talabi uu kala yahay waxaan halkaa kusoo marnay iyo meelo kaleba in khabar la yidhaahdo maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi ama bigadi annadari can qaa'ilihi inshuhuna uu yahay ma laa yaxtamilu sidqa walkadib aan lagu dhihi karin jawaabtiisu aan ahayn sida amarka iyo nahyi iyo istifhaamti waxyabaha lamidka haddaba siyaqii shariicada iyo axkaamtii shariicada ee timid waxay u qaybsantaa khabar iyo insha waxyaabaha daba khabarka ah iyo waxyaabaha inshaha qaybta taqsiimkaasi saameyn intee la eg buu ku leeyahay baab lqiyaa baab nasr wuxuu yihi wayunsakhu linshaa inshaha ayaa la nasakhaa yacni duna alkhabar khabarka ma galo wax nasakh waxaa laleeyahay waayo inshuhu waxaa samee wey ama waxaa haddaad aragto waxaa ka ratib oo ha ka dhasho arrintaan weli dhicin ee qofkii laga doonayo inuu sameeyo samayntaa laga rabay waa la nasakhi karaa waa laga cafin karaa waa laga takfiifin karaa khabarkaa soo haray khabarku waa laba qaybood wax khabar calaa xaqiiqati alkhabar ah iyo wax khabar ah oo bimacna alinshaa khabar bimacna alinshaa waxa weeye hadal sidii khabar dhacay hore loo sheegay laakiin wax soo socda looga tegay si walmudallaqaatu yataradasna bianfusihim taasi xukun ahaan xaqiiqadiisa inshuhu qaadanaya laakiin khabarkii wax khabar tagaya ama ummadihii hore akhbaari almaadiin khalqigan iyo kownka sida loo abuuray ama akhbaarta soo socoto ashraatu saaca iyo qiyaamada iyo qabriga iyo wixii janno iyo naar iyo ka sheekaynaya waxay dhaheen kuwaas naskigu ma galo sababtoo ah waxaa ka dhalanaysa waxaasaa dhacay haddii la nasakho la bedelay inuu beenaha kii hore laakiin waxyaabaha inshaha ka laazimi mayso taa masaladaas oo halkaa ku tilmaamo wayunsaqu linshaa ay linshaau wuxuu usoo qasriyey daruurada mabniga inshaha la nasakhaa laakin waxaa ku jirta khabarka laba nasakho walow muabadan waalqaydu fi lficli aw ilxukmi bada wuxuu ka hadlay haddaba inshihii iyo waxaa la isku khilaafay xaalad xaaladihiisa kamida in khabar inuu galo iyo inuusan gelin nasrigu waxa weeye inshuhu waxaa samee saayeel nawaamirtii nawaahidiya wixii lamidka ahaa haddii ta'biir la raaciyo abadan weliga saayeel abadan waxaa kaa mamnuuc weeye abadan ta'biir haddii la raaciyo qariina ma noqonaysaa inaanu nasakh gelin ah mise noqon maysaa la isku qabtay culamada qaar waa baneeyeen qaarna waa diideen waxay daheen mar hadduu ta'biid la socdo ta'biidkaasi ama ficilka ama xukunka midku dooni hala xiriiree marna loo ogolo sababta waxay yidhahdeen waa qariina xoogeynaysa inuu waxani lita'biid yahay naskiguna saan soo marray bayaanu zaman zamanuu gaar ku yahay caddayntii wey kana isna zaman gaar ku hayn abadan yahay wey kuwa kalena waxay dhahan lafdiga abadan fi luqati alcarab waa la isticmaalaa isagoo lituuli lmudda looga jeedo taasaana lagu fasiray xadiidkii qaatilu nafsihi khaalidan mukhalladan fiiha abadan holaday tiri waa banaan tahay laba suuro ayaa jirta oo isku qabteen qayb kamida waxaa la yidhi ta'biidkaasi ficilkana waa la xiriirsan karaa xukunkana waa la xiriirsan karaa mihaal haddii la yidhahdo ficilka markuu la xiriirsanayo intaan sawmu cashuuraa la nasakhin suumuu cashuuraa abadan weligiin sooma suumuu ficilkii ahaa iyo abadan tarraaciye haddii xukunkana waa ku tacalluqi karaayo sida adigoo hadda insha samaynaya sawmu cashuuraa mustamirun calaykum abadan istimraarka wey aw waajibun calaykum abadan soomka cashuuraa waa idinku waajib abad abadkin abadanta waa xukunka wujuubka midna falkiiba abad laysu amray midna xukunkiiba waa abad la yiri labadaa suurad midda haddii uu filka falka ku tacalluqo khilaaf saasa raggii horee baneeyey kama dhicin laakiin haddii xukunka ta'biir lagu xukumo culamada qaar baa yidhi naskh ma gala qaybtaas waayo naskigani ma bayaani wuxuu zaman ilxukmi zaman lxukmigii ta'biid haddii lagu xukumo naskh geli maayo taasuu ishaaray wuxuu yidhi inshihi waa naskha markuu walow mu'abadaa lafdu ta'biid bahawata والقيدنا في الفعل ها أهاضب qaydka ta'biidkana ficilkaa ku tacalluqoo falka halaysu amro ama abadan halaysaga nahiyo aw lixukmi xukumka habadaa ha ku daahiro ha ku tacalluqo oo xukumkaas waa waajib iyo waa xaraam abadan hala raaciyo wa fi lakhiiri tadamboo haddii ta'biidku qaydkiisu uu xukunka la xiriiraa manaca bnu lxaajibi ibnu lxaajib waa diiday oo culamada maalikiyada kamid ahaa kitaabkiisa mukhtasar sida tusaalaheedu yahay ka mustamirun muu daaiwa daa'im weeye bacda sawmin waajibin sawm waajiba gadaashii sawmu kada waajibun abadan mustamirun in la yidhaahdo sawmin waajibin sawm waajib waajibin la cadeeyay mustamirun haddaad tidhahdo ta'biidkii raaciso taa weye oo tacalluqa qaydka ta'biidka uu xukunka la xiriiro kadib wuxuu gudbay mas'alo kale oo iyana baabkan la xiriirta wuxuu yidhi wanashu اlإkhbaari biiijaabi khabr linaaqidin yajuuzu laa nasku lkhabr haddii la yidhi akhbaarta nasakh ma galo waayo waxay istilzaamaysaa in kadib ay ahaa midkii hore haddii aanse kuwa ku yidhaahdo dadka u sheeg waxaas haddana wax kale u sheeg ma ku dhihi karaa oo kii ka duwan wuxuu leeya haa wixii dadka u sheeg aada ku tiri qofka saa iyo saa inay dhici doonto ama saa iyo saa soo dhacday wax ka duwan u sheeg waa la dhihi karaa warkii horena lama nasakhina kii hore lama bedeli karoo saa ma ahayn lama dhihi karo laakiin kii aan ku idhi ka duwan u sheeg waa ku dhihi karaa wa nashu likhbaari in loo sheega dadkii in la nasakho u sheegitaankii lagu amray ee lagu waajibayin in la nasakho biiijaabi khabar biiijaabi khabarin khabar kale in lagu waajibiyo sheegitaankii binaaqudin oo weliba kii hore burinaya yajuusu waa banaanya laa nasku lkhabar khabarka warkiisa in nasakha ma banaano haddii la yidhaahdo hebel wuu yimid oon ku idhaahdo dadka u sheeg hebel inuu yimid haddaan ku idhahdo hebel ma imanin ma banaana waayo hau yimidii hore iyo tan midun baa been noqon laakiin waxaan ku dhihi karaa ma imanin ku dheh dadka adiga warkii aan kuu diray amaan kii xaqiiqadiisii bedelin waxaad sheegi lahayd bedel waan ku dhihi karaa sax labadan war mid baa been noqon kii hore xaqiiqadu hadday ahayd kan dambaad ii dirtay been baan u sheegaya dadka laakiin taa waxay ku banaan tahay dheheen limaslaxa inay u banaanaan si laga yaabaa sharcan sida nin dhaalima yaa qof raadinaya qofkiina meel baad ku ogtahay hebel meesha ma jooga iyo ma aragtay ama meel buu ku ogtahay buu ku yiri masladanaa ka dhalanaysa waad dhihi kartaa bay yidhahdeen kuma ogi hadalkaaga waa been maslaxana banaysa wa nasku likhbaari iyo wanasku iijaabi likhbaari dadka in loo sheego waajibinteedii dadka lagu waajibiyey in la nasakhaa banaan maxaa lagu nasakhay biiijaabi khabarin khabar kalaa lagu waajiyay binaaqidin ay munaaqidin jabinayo kii hor burinayo yajuuzu kaaba banaanya laa nasku lkhabar khabarkii asalkaa in nasakhan banaan wakuklu xukmin qaadiru lahu wa fi nafyi lwuquuci litifaaqu qad qafi halkana masale uu mafhuumkeeda horey usoo sheegay horeyna aan usoo tilmaanay yaa halkan uu ka baxay ka ka hadlay masaladaasoo ahay nasku bacdi dikri mutlaqan waradi wanasku binasi linafsi muctamad qur-aanka iyo waxyiga qaar bala naska lama wada naskinu yiri wakulu xukmin xukum kastoo axkaamta takliifiga shareecada qaabilun waa aqbalaa lahu linaski buu aqbalaa lihdaatihi xukum kaleo axkaamta takliifiga iyo waajibaadka sharciga waa suuragal waana qaabil ilahi hadduu nasakho la naskiyo wa fii nafyi lwuquuci inuu dhacay xukun kasta ku dhacay naskaas alistifaaqu in laysku raacsan yahay waa qad qoofiya la raacay macnaa walitifaaqu in laysku raacsan yahay fi nafyil wuquuci dhicitaan la-aantii oo xukun kasta inuu la wada nasakhay inayna dhicin ah yaa qad qoofiya la raacay haddaba laba arrimood buu kala qaaday biictibaari lmajmuuc alkulli wa biictibaari lafraad biictibaari lafraad wuxuu leeyahy xukun kasta oo axkaamta takliifiga kamid a mansuuq waa noqon karaa laakiin haddana waxaa la isku ijmaacay inayan dhicin axkaamtii shariicada ama kitaabka ama sunadoo dhan in la nasakhay wax dhacay inayan ahaynna waa la isku raacay marka saa nastarta nasakhow mawaaqic meelo muxadada iyo meelo tira kooban iyo masaa'il afraada jus-iyaada iyo ku dhacay laakiin masaa'ilka ha ku dhacee kuwa kalena naskh waa geli karay wax maanicoo kana u diiday takliifiga kana u baneeyey ma jirin haddana axkaamtii takliifiga ahayd oo dhan kuma wada dhicin هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود والعزل بالموت أو العزل عرب كذا قضاء جاهل للمفترض halkana masale wuxuu kaga hadlay xukunka shareicadu nusuus buu ilaahay soo dejiyaa waxyiguna nabi maxamed ugu keena calayhi salaatu wasalaam waxyigaa nabi maxamed markaa uu kusoo dego markaaba ummadda ma lagu wada leeyahay mise gaarsiin marka lasoo gaarsiiyo iyo xukunku waajibaa hal yastaqilu lxukmu xukunkii ma la kaliyoobayaa hubuudka iyo sugnaanshaha oo ma ku sugnaanayaa dadka dimadooda mana lagu yeelanayaa iyo wixii ka dhalanayaba bilwuruudi ay bimujarad ilwuruudi marka uu soo dego ee waxyigii uu yimaado ama arrintii ay dhacdo aw bibuluuqihi mise markii uu gaaro ku sugnaanaya dadka dimadooda oo mukalafiin ku noqonayaan ilalmawjuudi qofkii joogay markaas uu soo gaaro oo waaqicin sharciga kusoo gaaro shareicada khamriga xaaraantinimaysa masalan mujarad nafkaa kusoo degay nabiga ummadda xaaraanka ka noqotay miyaa soo dadka waxay xaaraan ka noqotay markuu nabigu soo gaarsiiyey qawlaani liahli lcilmi wey qawlka jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan ee subki ibn alxaajib iyo keyrkood ay ku tageen ay doorteen raajixa ahbaa wuxuu yahay inaanu xukunka sugnaanaynin ilaa dadka uu soo gaaro culamada qaar kamida waxay idhahdeen mujarad uu soo degay iyo xukun noqonaya oo nabiga uu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam masalada waxaa ku salaysan shan iyo afartankii sanaadood ee nabiga laga cafiyey calayhi salaatu wasalaam leylatul israa walmicraaj isagana soo gaartay nasakh ma lagu magacaabayaa mise lagu magacaabi maayo waxaa kaloo ku salaysan khilaafkaas masaalku uu sheegay wuxuu yihi falcazlu bilmawti casligii qofkii wakiilka ahaa ku dhacay la casilay bilmowti bisababil mowti geeri darteed ninkii wakiishay baa geeriyooday nin baa qof ku wakiishay isagii wax wakiishay baa geeriyooday wakiiladiisoo dhanna waa casilan yihin awil cadli ama muusan geeriyoonina isagaa casilayba carab cadligaasoo soo defiye uu sameeyey mas'aladaa waxay ku dhisan tahay khilaafkaas say ugu dhisan tahay baa waxa ay tahay haddii la yidhaahdo mujarad xukunkii inuu soo baxay oo qofkii uu dhintay buu wakiilkii casilan yahay kadib intii dhimashada ka dambeysay wuxuu gaday wax kama jiraan wixii uu fuliyeyna waxba ka asixi maayaan ama markii uu casilayba markaasuu casilan yahay intay dooniba kasoo wareegto iyo intay dooniba haysu jiraan haddii la yidhahdo bibuluuqihina ilaa geeridii ay soo gaarto ama in la casilay warkii u yimaado wuxuu sameeyey waa tasaruf saxiixa oo wakaalo ku sameeye way kadaa sidoo kaleeto waxaa lamida qadaau jaahilin qofkii jaahila inuu qadaynaya lilmuftarad wixii waajib ku ahaa qofkii jaahilka ku ahaa waajibaadka ee soonka wujuubkiisu aanu gaarin salaada wujuubkeedu aanu gaarin zakada wujuubkeedu aanu gaarin waxyaabihii faraadkaa ee uu ka tegay markuu ogaado inay waajib ku yihiin ma qadaynaya wixii hore waxay ku xiran tahay ma lagu lahaa maadaama uu jaahil ka yahay hadduu jaahil ka yahay qowlka aksarku laguma lahayn kadibna qadayn maayo way qowlka kalena waxaa weeye wuu qadaynayaa waayaa lagu wada lahaa kadib masale kale u gudbo wuxuu yihi walaysa naskan kullu ma asaada fima rasaa min nafsi liziyaada waxaa la yihi masaladan masalada la yihahdo aziyaadatu cala nnas wixii nas sharciga sheegay xukum ah xukumka zaa'ida oo kii aan ahayn haddii la sheego ma naskbaa mise maaha xanafiyadu mutlaqan waa nask bay yidhahdeen ama ziyaadada shardi loogu daray ha noqoto sida shardiga iimaanka raqabada loogu daray ama ha noqoto ziyaadada lagu daray nooc kale oo juz kamida shaygii oo lagu daray sida taqriiba caamin jildigii loogu daray ama yemiin markhaatigii iyo halka daarta la isku daray amwaashi lagu xukumay ee ka badan ee ka duwan kii fain lam yakuna rajuleyni farajulun wamra'atan jumhuur ahlilcilmina waxay yidhaahdeen ziyaadadan waa la kala qaadaya ziyaadadaasi hadday munaa- munaafiya tahay lilxukmi alasli oo xukumkii asalka qaadashadiisu aanay asaxaynin aanay banaanaanaynin ilaa biziyaada haadihi maahane sida salaadii laba ragcadood ahayd oo saddex laga dhigay oo ku gaabsigii saddexda waajibkaa in uu xaaraan isu bedelo ay kala waajibtay taa nasakday noqonaysaa laakiin haddaan munaasabaad ka dhexaynin sida taqriibu caamkaayo oo kii hore iyo kan la wada sameynayo waxyaabaha saas oo kaleeta ziyada cala nas nask maaha bay yihahdeen qolka jamhuurtu tilmaamayna walaysa naskan maaha kullu maa asaada nas kastoo faa'iideeya aliziyaada wax ka badan faa'iideeya fiima rasaa fiima sabata waxay ku sugnaaday binnas wixii nas ku sugnaaday wax kasta oo macno ka zaa'ida keenaayo ma aha nasakh ee qaarki baa noqon kara wey saa darteed haddii uu naskaasi rafciyo xukunka nas kaloo sharciga calaa ariiqa aan taksiiska iyo taqyiidka ahayna u rafciyey nask wey hadduu yahay waxa uu rafciyey ibaaxa alcaqliya ama dara alasliyana naski maaha kadib uu masalo kale u gudbay u yihi wannaqsu liljuzi aw isharti intuqi naskuhu lisaaqiti laa lilasbaqi wannaqsu haddii la nuqsaamiyo liljuzi qayb axkamka xunka la islamray kamida qaybna lasoo reebo aw sharti sharti shuruudiisa kamida la nasakhay oo la nuqsaamiyey intuqiya waxaa la doortay naskuhu inuu nask yahay lisaaqiti kan dhacay ee juska ama shardiga laa lila midkii lama nasakhin baqiya ay ladii baqiya soo haray haddii xukunku ajzaa ka koobnaa qayb la tuuro qaybna soo harto naskana intii kii hore la wada tuuray ma cusub loo jeedine kii horen baa qaar la tuuray haddii shuruudiisii qaar la tuurana intii la wada tuuray mid cusuboo shuruud wata laba keenine shuruudiin baa la tuuray sida cashru rabacaatin shan baa la nasakhay intii tobankii la wada nasakhay shan lama keenin wey ama shuruudii wududi likulli salaatin ah intii la wada nasakhay mid cusub lama keenin kadib wuxuu gudbay masalo kale uu yihi alijmaacu wanasu cala naski walow tadamunan